iyadoo muddooyinkii dambe magaalada dhuusumareeb iyo kunqubad aheen roobabda dad badan uu saakurogmaday qaar kumid ee xaafado magaalada dhuusumareeb iyo weliba injineer careed cabdi cilmi oo kumid ee dhalinyarada magaalada dhuusumareeb kaas oo usuwalbadan ku gordow cilmiga wadooyinka iyo weliba usa maamulka dowlada hoose ee dhuusumareeb iyo bulshada qeybasha shalgadisan anka baaqi inuu markaasi walkuqobdan horumarinta wadooyinka iyo meelo biyo mareenada eh si lanku dheerada dhibaatooyinka biyo markaasi iyo ku dhaalada koraan injineer careed cabdi cilmi iyo weliba kale uuse xusay muhiimada yeelatay in dhuusumareeb lanku aragna wadooyin biyo fadhiyaan islamarkaana dhexyaalaan dhiiqi iyo wasaqa taas uu sheegay in lagu baaqsada koro islamarkaana laku weelada kora qorshayaal cadcad oo mustaqbalka walaagisa in lanku guduba koraa labada fariimood midna aan maamulka la wadaagayo midna aan bulshada la wadaagayo waxaan ku hormarayaa midda maamulka dabcan in maamulku ay yacni ku dadaalaan in wixii horta hadda la dhistay waa wax laga dabategi karo oo dib loo saxa yacni wixii qaldana laga saxa laakiin hadda waxaa taagan in la marsiiyo nidaam iyo istaraatiijiyad dabcan sida aan ka warqabana waaanahay in uu yacni siyaasad iyo ay u degsan tahay qaab iyo nidaam ay ku xaliyaan in hadda aan waxba la iska dhisan taas waa ku booraa inay dadaal iyo waqti geliyaan kam dadka isheeg bulshadana waxaan leeyahay bulshadu waa fariinteedii horaan dib ugu celaa bulshadu waa inay ku baraarugaan oo ka shaqeeyaan magaaladan inay noqoto magaalad u qalanta caasimadii galmudug inay noqoto ka nadiif ah biyo iyo wasaqo inay dhex taallo dariiqiyo xiran aan lahayn oo u qalanta inay caasimad sii ahaato bulshada waxa waaye hundred percent waxaan ku baraarujaa in yacni ay ku baraarugaan oo yacni la shaqeeyaan oo ay ku dadaalaan in magaaladani ay noqoto magaalo ka nadiifa in biyo dhex fadhiistaan magaalo ka nadiifa in wadooyinkeedu cariiri galaan magaalo u qalanta inay caasimad dowlad goboleedkan galmudug la yidhaha ay noqoto waxawaaye maamulkuna ha ku dadaaleen intaas inay ka dhabeeyaan dadkuna ha u tarfaxiiteen inay kala shaqeeyaan haddii labadaas la isku helo waxawaaye waxaa ka soo baxaa wadooyin qurux badan magaalo nadiifa ha ka soo baxa